in waxa aad bixisaan oo canshuurihiin ah inaan si wanaagsan idinkugu maamulno oo ilahay hortiisa oo aan dib idin kuu soo celino adeegeeda haday hadday tahay biyo nadiif hadday tahay iskuullo hadday tahay jidad hadday tahay infrastructure sidaan ka arkay hadda magaalada garowe hawsha wanaagsan oo ka socota in dib laidinkuu soo celiyo wixii aad bixiseen oo si wanaagsan laidinkugu maamulo tan ugu muhiimta waxay tahay soo celinta sharafka ummadda soomaaliyeed oo naga luntay labaatan iyo todoba sano ka hor inaan dib usoo celino sharafkii iyo qayimkii iyo qiimihii aan caalamka ku lahay inaan soo celino taasna waxay ku imaanaysaa anna waxaynu wanaagsan la samaysana caalamka intiisa kale oo dal walbaba aan saaxiib la nahay dal walbana dalahooda aan kala shaqeynayno iyagana dalaha kale nagala shaqeynayaan iyadoo ay ku salaysan tahay mutual interest oo laba dhinac ah oo aysan ahayn mid dhinac u janjeerta aysan ahayn iyadoo weliba ku dhisan wada shaqeyn iskaashi iyo iyo is-ixtiraam taasaan waxaan aaminsannahay inay kusoo noqonayso shacabka soomaaliyeed oo ay ka bilaabatay shacabka oo ku xigto dowlad goboleedyada iyo annagoo federaalkii ah haddaan taas soo qabsanno oo aan mid nahay oo aan midaysan nahay caalamkuna waana ixtiraamayaan waana sharfayaan waana nala shaqaysan waana nala shaqaynayaan tan kaloo muhiimka waxay tahay amniga inaan ka wada shaqayno dhibka koonfurta yaalla puntland iyo waqooyi iyo meel walba waa yaallaa dhibka kuwa nagu haya oo shabaabka ah markay culays dareemaan khasbiyan waxay aadi karaan meelaha ay leeyihiin waad ku dhuuman kartaan oo aan isleeyahay hadda inay bilaabeen inay soo galaan buuraha puntland isku mooqis baan ka nahay isku isku waxaan ku jirnaa front yaan ku jirnaa waana la wada dagaalaynaa cadowgaas soomaaliya haysta oo dhibka ku haya hadday joogaan puntland iyo hadday joogaan koonfurta hadday joogaan saas darteed waxa weeye inaan adkeenno amniga inaan adkeenno meel walba soomaalida joogta amniga adkeyso tan kaloo ugu dambaysa kusoo gabagabaynaha waxay tahay xoojinta dimuqraadiyadda intaasaan sheegay waxay horumarin u tahay waxay intaasaan sheegay waxay u tahay aasaas horumarka dalka oo ugu horeeyo dheerborada ad arkaysaan oo la dhisaayo haddii aysan jirin dimuqraadiyad ila waa aragnay wax walba oo dhiba waa soo aragnay maanta waxay tahay dimuqraadiyadda inaan shacabku celino shacabku ay doortaan qofkii ay rabaan shacabka ay doortaan xisbiyo maaha qabiil shacabka ay doortaan qofka isleeyihiin waa ku haboon yahay isinku dooran yuu yahay isinku dooran taas annagaa naga rabaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah inaan soo gaarsiino insha allah siduu ilaahi raabo electionka soo socda doorasho soo socota qof walba oo soomaali ah oo la gaari karo inuu helo fursad uu ka odeeyo uuna ugu odeeyo xisbiga uu rabo xisbigu doonayo ugu odeeyo waasuu sheegay walaalkeen salaad caalis yalle oo markii aan soo bixinay ugu yiri eebow dalkay dalkay aan u socdaaya ha iga tegin aad buu idin tirsadaa waa dad una fududeeya inuu ka furto xisbi meeshaan iyo xafiis ka fududeeya saasaana horumarka soomaaliya ku gaartaa in qofka lagu doorto wanaagiisa sharafkiisa karaamadiisa waxqabadkiisa dugnaantiisa iyo xisbigu wata wuxuu u taagan yahay aysan ahayn ninkaani wacid maaha waxaasi soomaali waan kusoo jabtay dhibaatooyin badan yaa naga soo gaaray oo ad arkaysaan maa maanta meesha aan taagannahay iyo midnimo la-aanteena soomaaliya horaa u socoto soomaaliya ha noolaato waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu